Beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan tuulada Kulunji, ayaa xilligan ka cabanaya dhibaatooyin ka haysta xayawaanno cuna ama waxyeelleeya dalagyada ay beerteen. Beerahan oo ay ku yaalaan dalagyo badan oo khudaar, galley, iyo miraha kale ee la beerto, ayaa waxaa xilliyada habeenkii cuna xayawaanno kuwaas oo qaarkood ka dhashay fatahaadii dhawaan ku dhufatay deegaanada hoos yimaada magaalada Jowhar. Axmed Xuseen Axmed, oo ka mid ah beeralayda Kulunji, ayaa ka warbixiyay caqabadaha ay wajahayaan xilligan.
annagana dalagii maanta aan tacabnay alxamdulilah waa soo bislaaday laakiin waxaa na dhiboohaayo waxa la yidhaahdo dugaag waa boqdii baaray biyihii baarii galeen jakadii galeen baaladii ku jireen oo dhan way soo wada baxeen dalagii geleyda oo bislaaday oo dhan ay habeenkii weerar cirka iyo dhulka ay ku soo qaadaan ma garatay wallaahi hadda toban iyo lix xabo ayaan dilnay ayaan waran iyo makar ku dilnay habeenkii ay socdaan maalintii ma socdaan ma garata weerarkaasaan ahaayo galeyda iyo salbukada digirta bocorka waxa dhan hilfa u qaadi waayo xataa khudaartii xataa waa nagu cuni waaya baalka goobe iyo doofaar ayaa badarkii hilfa u qaadi waayaan ma garata intay iswada gudbeen galey aad yihiin bariid aad yihiin khudaartii aad yihiin habeenkii hilfaas u qaadi waayo dalagoo dhan oo banaanka yaali o dhan marka xal waxaa jilaa keeno habeenkii goom ilaalis iyo doonfar ilaalis ayaa lahaaya khudaartii xataa waa cuni waaya cod camalas cuni waaya dadkii ansalaadada hilfaas u qaadi waaya